naceebka ka dhanka ah islaamka ee ay dowladda hindiya ku abaabisay gaalada hinduuga ah ee u dhashay dalkaas ayaa kasoo gudbay gudaha dalka hindiya isagoona u gudbay dalal aada uga fog hindiya halkaasoo ay rabshado iyo dhibaatooyin adag ugu geysanayaan dadka muslimiinta ah maalmihii lasoo dhaafay waxaa dalka ingiriiska ka dhacayay iska horimaadyo xoogan oo u dhexeeya gaalada hinduuga ah iyo dhalinyaro muslimiin ah oo ku nool mid ka mida magaalooyinka ku yaala dalkaas xaaladda ayaana noqotay mid faraha ka baxday kadib markii ay ciidamada booliiska xitaa xakameyn waayeen magaalada lister ee dhacda bartamaha u k waxay maalmahan martigelinaysay dhacdooyin aan horay u soo marin magaalada kadib markii ay halkaasi ka qarxeen iska horimaadyo u dhexeeya hinduuga xagjirayaasha ah iyo dhalinyarada muslimiinta kuwaasoo u istaagay inay difaacdaan goobaha cibaadada oo ay horar ku yihiin gaalada muddo isbuuc ah waxaa magaaladan ka taagnaa xaalad ammaan darri ah ilaa uu xaalku noqday mid ka baxay xakameynta iskuna bedelay in dagaal toos ah la iskala horyimaado wadooyinka waaweyn kaasoo ay sababtiisu leeyihiin hinduuga aan la maqashiin karin diin islaam ayna ku xididaysatay naceebka gaamuray ee ay u qabaan dadka muslimiinta ah kooxo kala matala hinduuga iyo muslimiinta ayaa isku dayay inay xaaladda qaboojiyaan iyagoona sheegay in waxaan ay qariib ku yihiin magaalada mas-uuliyadoodana ay leedahay dowladda hindiya maadaama narindara muudi oo ah ra-iisul wasaaraha dalka hindiya uu boorinayo hadallada naceybka ah ee ka dhanka ah muslimiinta kuwaasoo horseeda in gaalada hinduuga ah ee aan ku sugnayn dalkooda ay dhibaatooyin u geystaan muslimiinta ku nool caalamka inta hadda la ogyahay waxaa shaqaaqooyinkan ku dhaawacmay shan iyo labaatan askari oo ka tirsan ciidamada booliiska ee xukuumadda u k kuwaasoo isku dayay inay hor istaagaan labada dhinac waxaana intaa dheer in xabsiga la dhigay afartan iyo toddoba ruux xaaladda ayaana hadda maraysa meeshii ugu adkayd xiisadda hadda qaraxday ayaa lagu soo waramayaa inay ahayd mid jirtay muddo bilo ah sida uu sheegayo ismaaciil baatiil oo ah madaxa mu'asase lagu magacaabo asdiqaa'ul aqsa sidoo kalena ka mid a dadka muslimiinta ee saameynta ku magaalada waraysi uu siiyey telefishinka aljaziira ayuu ku sheegay in xiisaddu ay kasoo bilaabatay kadib markii ciyaar kubadda cagta ah ay dhex martay laba qolo oo kasoo kala jeeda hindiya iyo bakistan ciyaartaasoo ay kusoo khasaareen kooxdii hindiya ka socotay ayaa keentay in dhalinyarada hinduuga ah ay wadooyinka isugu soo baxaan iyagoo wata boorar ay ku xardhan yihiin halkudhigyo cunsuriyeysan oo ka dhan ah dhammaan dadka muslimiinta ah waxay intaasi kusii darsadeen in ciddii ka hor imaada ay weydiiyaan diintooda iyagoona masaajidda hortooda la soo istaagay calanka hindiya halkaasna ka daaray muusig cod dheer ah taas ayaana keentay in dhalinyarada muslimiinta ah ay ka caroodaan falkan dagaalna ku iclaamiyaan gaalada hinduuga ah socod wadajir ah oo ay ka qaybgalayaan ilaa laba boqol oo ka mid a taageerayaasha xisbiga ra-iisul wasaaraha hindiya ayay gaalada hinduuga ah ka bilaabeen magaalada iyagoo wata boorar ay ku qoran yihiin oraahyo ka dhan ah muslimiinta ayayna isku dayeen inay ku xadgudbaan masaajidda balse dhalinyarada muslimiinta ah ayaa is-hortaagay arrinkaas magaaladan oo ah mid yar ayaa waxaa isla dega dadka muslimiinta ah iyo koox hinduus ah oo asal ahaan ka yimid dalka hindiya kuwaasoo iyaga ismoodsiiyey in magaalada ay ka mid tahay dalka hindiya ayna ka geysan karaan wixii ay doonaan sida uu qaba ismaaciil xasaradahan ayaa salka ku haya laba arrimood midi waa saameynta ka dhalatay hadallada naceebka ee ka imaanaya dhanka hindiya oo wax ka bedelay wadciga magaalada iyo tan labaad oo ah inay jiraan kooxo aan magaalada ku sugnayn oo dibadda ka hurinaya colaadda si kasta oo loo qaboojiye xaaladda sideedii horena lagu soo celiyo ayuu haddana ismaaciil tilmaamayaa in dhibaatadu ay tahay mid kasii jiri doonta magaalada kuwa islaamnimada sheegta ee aaminsan in gaalada iyo muslimiinta ay si nabadgelyo ah isku dhex noolaan karaan iyo koox ka socota hinduuga dabcaabudka ah ayaa yeeshay kulan ay goobjoog ka ahaayeen xubno ka tirsan hay-adaha ammaanka ee u k kaasoo lagu doonayay in xaaladda lagu dejiyo waxa ay soo saareen bayaan wadajir ah oo ay akhriyeen qaar ka mid ah madaxda hinduuga ee magaalada degan iyo madaxda kulanka la qaadatay ee kasoo jeeda dhinaca kale waxaana bayaanka laga hor akhriyey masjid weyn oo ku yaala magaalada lister ee dalka ingiriis bayaanka ayaa waxaa lagu dhaleeceeyey xadgudubka loo geysanayo goobaha cibaadada iyo dhibaatada la soo daristay magaalada waxayna sheegeen in muddo sannado ah ay wada deganaayeen halkaas iyadoona aanan dhicin wax mashaakil ah haweeney ka mid a baarlamaanka magaalada ayaa ka digtay dhacdooyinka kasoo cusboonaaday magaalada lister iyadoona xiisadaha bilooyinkii lasoo dhaafay taagnaa ku aydaysay inay ka dambeeyaan kooxaha xag jirka ah ee hindiya iyo hadallada beenta ah ee abuuraya naceebka arrinta ayaa isku rogtay dagaal hab diblomaasiyadeed ah oo ka dhexeeya dowladaha hindiya iyo bakistan kuwaasoo soo saaray bayaanaad ay ku dhaleecaynayaan waxa socda iyadoona mid walba uu sheeganaya in isagu uu dulmano yahay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda hindiya ayaa soo saartay bayaan ay ku cambaaraynayso rabshado ay sheegtay in lagula kacay dadka hinduuga ah ee iyagu xadgudubka wada kuna sugan magaalada lister meelna looga dhacay rumuusta hunuudda waa sida lagu sheegaya bayaanka wasaaraddu waxa ay sheegtay inay si gaar ah ula socoto waxa ka dhacaya magaalada dowladda ingiriiskana ay kala hadashay inay qaado tallaabooyin lagu joojinayo xadgudubka ay sheeganayaan ee loo geysanaya gaalada hinduuga ah ayna ilaalisa ammaankooda dhinaceeda hay-adda sare ee bakistan fadhigeeduna yahay magaalada london ee caasimadda ingiriiska laguna tiriya inay ka mid tahay hay-aadka islaamiga ah kuwooda ugu waaweyn ee ku yaala dalka ingiriiska ayaa jawaab ka bixisay hadalka kasoo yeeray wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda hindiya waxay sheegtay in jaaliyadda muslimka ah ee magaalada lister ay dhibano u noqotay nacaabka ka dhanka ah muslimiinta ee ka jira halkaas iyadoona intaasi ku dartay inay si adag u dhaleecaynayso falalka noocaan ah ay muslimiinta kula kulmayaan mandiqada waxay intaasi sii raacisay in tani ay aheen markii ugu horreysay ee ay dhacaan falal noocan ah balse ay horay muslimiinta ula kulmeen tacadiyaad kala duwan oo uga imaanaya gaalada ku nool ingiriiska haddii ay ahaan lahaayeen kuwa dhaladka ah ee kasoo jeeda dalkaas iyo kuwa kale sida hunduuska hadda dhibaatada ku haya muslimiinta magaalada lister si guud ahaaneed gaalada ayaa ka wada siman cadaawadda ay u hayaan muslimiinta haba ku kala bataane waxa keliya ee looga bixi kara dhibaatadaas ayaana ah halgan iyo jihaad ka dhan ah dhammaanba nuucyada kala duwan ee gaalada qoomna jihaadka kama taga ilaa waa ay dulloobaan